بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan baabkii koowaad yaan weli ku jirnaa oo baabu macrifati illaahi waaliimaani bihi in alle la aqoonsado lana rumeeyo baabkaasaan ku jirnay waxaan soo gaarnay xadiidkii shanaad oo weli maaragtay tilmaamihii alle iyo xadiistu ka hadlayaan xadiidkan wuxuu ka hadlayaa in alle loo sugo maqal iyo arag wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ll ly slam qara'a hadihi alaayata in allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha ilaa qowlihi in allaha kaana samiican basiira abu hureyra wuxuu leeyahay rasuulka alle sal ly slam wuxuu akhriyay aayaddan in allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha alla wuxuu idin farayaa inaad ammaanaadkii u gudataan ood gaarsiisaan dadkeedii wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl haddii aad dadka kala xakuntaanna inaad si cadaalad ah uu garsoortaan inna allaha nicimmaa yacidukum bih waxaa nicmo badnaaday wax alla uu idinku waaninayo oo ah inaad ammaanooyinkii gudataan oo si cadaaladana wax u kala xukuntaan inna allaha kaana samiican basiira alla wuxuu ahaaday mid maqal badan oo arag badan maqalkiisu xeel dheer yahay araggiisuna xeel dheer yahay maqalkiisu wuxuu ku tacalluqaa wax walba oo la maqlo basarka allana wuxuu ku tacalluqaa wax walba oo la arko wa yadacu ibhaamayhi labadiisii suul iyo wuxuu saaray calaa udunayhi labadiisa dhagood waalatii taliihaa fartii xigtayna calaa caynayhi labadiisii indhood yuu saaray lafdiga abu daawuud wuxuu ahaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu aley wasalam abuu hureyra wuxuu leeyahay waxaan arkay rasuulka alle sal ly slam yadacu ibhaamahu calaa udunihi oo suulkiisa saaraaya dhegtiisa waalatii taliihaa fartii xigtayna oo murdisada loo yaqaano saaraaya ishiisa waxaad moodaa hal mar inay tahay abuu hureyra markuu wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sal ly slam yaqra'uhaa waxaan arkay buu leeyahay rasuulka alle sal ly slam oo aayadda akhrinaya wa yadacu isbacayhi oo labadiis faroodna sidaa u saaraaya laakiin innaga waxaa noo dhigan wayadacu ibhaamayhi calaa udunayhi yani in labadii gacmoodba la isticmaalay yaad moodaa labadiisi suulba wuxuu saaray labadiis dhagood waalatii taliihaa fartii ku xigtayna calaa caynayhi yani mid walbaba yani midigtii biixiba wuxuu saaray fartii ku xigtay suulka wuxuu saaray ishi buu saaray abu daawuud baa wariyey ibnu xibbaan iyo ibn abi xaatim ibn xajarna wuxuu yidhi sanadkiisu waa qawi albaanina waa saxiix buu yidhi abu daawuud waxaa ku jirta in nin ruwaadii ka mid ah oo cabdullahi bin yaziid la dhihi jiray almuqri uu yidhi yacni ana allaha samiicun basiir yacni ana lilahi samcan wabsara yani inuu alla leeyahay maqal iyo arag waxaa la sugaaya tilmaantii baa la sugaaya abu daawuud wuxuu yidhi wa haada raddun cala aljahmiya arrinkan uu sameeyey rasuulku sal ly slama waxaa lagu radinayaa buu leeyahay oo ku jira radin la radinayo nimankii jahmiyada ahaa jahmiyadu magacyada alle tilmaamaha alle way inkiraan iyagoo sheeganaya inay macnaha alle ka hufayaan inuu ekaado khalqigiisi laakiin waa kufri waxaas in magacyadii alle iyo tilmaamihii alle la dafiro la iska diido maaha wax islaamka shaqo kule maaha marka waxaa ku jirta xadiidkan tilmaamtii oo la xaqiijinayo oo inay yani xaqiiqad tahay la sugaayo ee ma ahane in allihii khaaliqa ahaa lagu shabahayo makhluuqii ma ahan sida axaadiista qaarkeedba aad ku arkayso iyadoo sifadii iyo tilmaantii alle la sugaayo oo la xoojinayo oo shakigii shubhadii laga saaraayo rasuulku sala alla ly slam wuxuu yidhi innakum tarawna rabbakum ciyaanan idinku rabbigiin waad arkaysaan aakhiro marka la tago si ciyaan ah oo macnaha indhihiinaad ku arkaysaan waayo waa iyadoo la yidhi oo kale tarawnahu ru'yatan tarawnahu biabsaarikum ay la mid tahay waxaa lagu shabahay marka kamaa tarawna alqamara sida aad u arka aragtaan dayixii leylat albadri ee afariy tobanaadka ahaa saxwan wax daruurana aanay ka sokaynin wax daruur ahna aanay qarinaynin laysa downaha saxaab buu leeyahay waxaa la sugayaa marka aragtidii alle la arkaya baa la sugayaa waxaana la anfinayaa yani wax ixtimaal ah oo inay suurtagal tahay yani in wax kale meesha ay yimaadaan ama la maleeyo wax kale marka aragtidii oo ciyaan lagu daray macnaheedu waa maxay waa aragti xaqiiqa ah waay macnuhu dadka qaarkood baa waxay dhici karta inay ku fasiraan aragtidii ogaal iyagoo raba inay dafiraan tilmaantii ahayd in alla la arko oo alla la arki karo sidoo kale xadiid kale oo maaragtay ka hadlaya dhawaaqid maalinka qiyaamo fa yunaadiihim bisawtin alla wuxuu ugu dhawaaqaa cod buu ugu dhawaaqaa codkan marka la sheegay dhawaaqi unbaa la sugayaa tilmaantii ahayd baa lasii xaqiijinayaa oo lasii adkaynayaa ee haddii aan bisawtin la dhihi lahayn xataa nidaaga waxaa ku jira oo macnihiisa macnaha ku dhex jira inuu dhawaaq yahay nidaa aan dhawaaq lahayn uma jiro waxay marka shabahdaa iyadoo la yiri oo kale yaclamu bicilmin yaqdiru biqudratin yubsiru bibasarin alla wuxuu og yahay cilmi buu wax ku ogyahay tilmaantaas waxbuu awoodaa awood buu ku awoodaa waxbuu arkaa arag buu ku arkaa taasay la macno tahay wadaadka shaarixa marka wuxuu leeyahay xadiidkan waa xadiid caan ah buu leeyahay sida uu ku tusinaayo in macnaha tilmaantii la sugaayo laakiin ishaaro lagu daray in tilmaanta lagu sugo ishaaradaas salafku ay samayn jireen oo farihii markuuu sheegaayo asaabicdii inuu tilmaamo ayaa dhacaysa gacantii markuu sheegayo gacantii buu tilmaamaya samcigii basarkii maqalkii araggii sidoo kale sida abu hureyre meeshan uu sameeyey oo labadiisii suulna uu dhagaha saaray labadii faroodee xigtana uu indhaha saaray marka waxaa la sugayaa tilmaantii waa la sugayaa oo macnihii la yaqaanay ah oo alla laayaqa u ahaa waxaana la garanayaa in qofka muslimkaa tilmaanta alla uu sugaayo iyadoo maaragtay ekaanshana meeshii laga saaraayo oo alla uu egyahay khalqigiis ama khalqigiisu alla u egyihiin laysa ka midlihi shay-un alla wax la midahi ma jiraan wa huwa samiicu albasiir allana waa mid maqal badan arag badan haddii marka ishii uu yani farta ku fiiqo ama maqalkii uu farta ku fiiqo taas macnaheedu maahan u ekaansho ma aha cayntiibaa cayn ah weeye allana wuxuu leeyahay cayn buu leeyahay oo cayntii makhluuqa aan shabihin sidoo kale samci buu leeyahay aan samcigii makhluuqa shabihin wuxuu ka hadlay maarata culamada qaarkood xaqiiqadii iyaa la sugayaa yiri buu leeyahay laakiinse meesha waxaa laga fahmaya in majaaz iyo ay jiraan marka majaaskuna sideedaba af carabiga kuma jiru leey oo saxaabadii lama dhihi karo majaaz iyo xaqiiqo ayay hadalkii u kala saari jireen waa baxdi kale kaasi marka laakiin wuxuu kusoo khatimayaa wadaadka kitaabka sharxay wuxuu leeyahay hadda caamada agtooda waxaas munaasab maaha in farihii wax lagu fiiqa buu leeyahay sababto waxaa dhici karta buu ley inay ka fahmaan tashbiih inay ka fahmaan baa dhici karta oo hadda zamankan la joogo waa zaman oo kale buu ku leeyahy yani zamanka hore ka duwan xadiidka lixaad wuxuu ka hadlayaa mafaatiixul geyb wax la yidhaahdo yani qeybkii shanta ahaa ee alla uu la gaarka ahaa ogaashadiisa wacan ibni cumara ibni cumar waxaa laga wariya radia allahu canhuma isaga abiis ba alla ka raali noqday ana rasul lah sal slm qaala inuu yidhi mafaatiixu haybi mafaatiixu lgheybi khamsun furayaalka qeybku waa shan yani qeybku aad buu u fara badan yahay laakiin inta ugu muhiimsan ee bani aadamka ku tacalluqda waa shantaas waxaa laga dhigay maarata sidii wax meel ku asturan oo qarsoon oo kii mafaatiixdiisa haystamo mid kale aanu garan karin shantu marka maxay yihin waa laa yaclamu maa fii kadin ila allah waxa berri imaan doona ma oga allah ma ogi walaa yaclamu maa takiidu alarxaamu ila allah waxa raxiimyaalku ay naaqusinayaan ma oga allah ma ogi naaqusintaas waxaa lagu fasiray xagga wakhtiga oo qofkii uu maaragtay sagaal bilood keer uu ku dhalanayo ama isagoo dhicisaba uu dhalanayo darajaadkii doontaba ha kale lahaadeene yani wakhtiguu doonaba ha dhasho qofku mararka qaarkoodna ahlucilmiga qaarkood waxay sheegaan in macnaha wixii ku abuurnaa uuba baaba-ayo riximka ku jiray marka waxaa riximku u nuqsaamiyo alla uunbaa garanaya walaa yaclamu mataa yaati almataru axadun ila allah qofna ma oga wakhtiga matarku uu imaanayo allah ma ogi walaa tadri nafsun biayi ardin tamuutu ila allah nafina ma oga meesha ay ku dhimanayso allah ma ogi allah unbaa og walaa yaclamu mataa taquumu asaacatu ila allahu tabaaraka wa tacaala goorta saacaddu ay dhici doonto qiyaamuhu dhici doonana alla maogi wax kaloo og ma jiraan xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyay shaarixu wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlayaa xadiidku in cilmulgeybku uu allah ku gaaryahay qeybkuna laba nooc buu u qaybsamaa buu yidhi nooca koowaad waa qeyb horey u dhacay oo dadka qaarkood ka qarsoon kaas marka alla la gaara lama laha sababtoo horuba u dhacayba dad baa ogaaday nooca kalena waa maxay waa qeybka maarata imaan doona ee aan weli dhicin kaas allaa la gaar ah marka qeybkii hore u dhacay dadka qaar baa ogaaday jinnigii baa arkay sidaa darteed kuwan maaragtay faaliya iyo kitaab gaablooyaalkan iyo waxaad arkaysaa iyadoo wixii la xaday sheegayo meel hebel bay yaallaan leh dadka meeshaa jooga ama magaalada joogana dee iyagu waruma hayaan waxan dee qeyb ma aha hadda waxay ka hadlayaan laakiin waa wax jinni u sheegayo ile jinnigii baa moogtahay dhaqdhaqaaqiisu uu badan yahay oo si sariica meelaha u gaaro oo isagii baa wixii og jinnigii markaasuu u sheegaa kii la xiriiray oo faalalowga ah marka waa qeybkii all uu la gaar ahaa lama laha marka waxaan qofka yani ka maqan ee ka ka lumay ee laleeyahay halkaas yaalaan ninkan maaragtay kitaab gaabalowga ama kaahinka uu sheeganayo marka alluu wuxuu yidhi wacindahu mafaatixu lgeybi laa yaclamuha ilaa hu mafaatixda qeybka iyo alla agtiisa ahaatay midaan isaga ahaynna ma oga waa qeybka marka mustaqbalka ah iyo wixii hore loo qadaray ee imaan doona sida uu u imaan doono oo uu u dhici doono iyo tilmaamihiisa wakhtigiisa goobta uu ka dhacaayo qiyaastiisa saxda ah allah unbaa og marka xadiidka waxaa ku jira sugid la sugaayo ogaanshada alle uu og yahay waxa dhici doona iyo cilmiga alle ku gaar ah oo alla moogi wax kaloo og aanay jirin waa sida maaragtay waxa raximka ku jira oo kale allah uun moogiyi wax kaloo og ma jiraan cilmiga waxaa raximka ku jira la og yahay ee alla uu la gaar yahay waa wax alla wixii raximka ku sugnaa oo ah janiinkii la abuuray iyo xaaladiisa iyo raximku sida uu yahay iyo waxa uu nuqsaaminayo raximku iyo waxa uu maaragtay siyaadsanayo iyo nafaqadii soo gaaraysay janiinkaas yar iyo dhiiggii u helaayey iyo inay yaryihiin waxaasi iyo in kale iyo sida janiinku uu tartiib tartiib saacad walba macnaha uu u koraayo marka tafaasiisha noocaasoo kale ah ee janiinku uu ku sugan yahay allah unbaa og oo qofka baniaadamka ah si kastoo cilmigiisu uu u bato garan maayo tafaasiisha arrinka sidaa darteed maada ku jirta wayaclamu maa fil arxaami waa isim mawsuul oo alladii bay la macno tahay wax allo wixii marka gudaheeda ku jira iyay macnaha camimaysaa wayaclamu maa fil arxaami alla wuxuu ogyahay waxa riximka ku jira laakiin mathalan riximkan waxa ku jira inuu dakar yahay iyo inuu unsa yahay inuu lab yahay inuu dhadig yahay alle ayaa la gaaraha cilmigiisa inta aan ruuxda lagu afuufin marka ruuxda lagu afuufase cilmigaasi waa uu ka baxay inuu yahay mid alle uu la gaar yahay sababtoo saxiix muslimka waxaa ku sugnayd in rasuulka sal sl uu yidhi ina axadakum yujmacu khalquhu fii batni ummihi xadiidkan muxaqiq wuxuu sheegaya in bukhaari muslim ay wariyeen qofkiin waa la kulmiyaa khalqigiisa caloosha hooyadiis yaa lagu kulmiyaa arbaciina yowman afartan maalmood uma yakuunu calaqatan kadibna wuxuu noqdaa xinjir buu noqdaa dhiiga midla daalika afartan kale siddeetan baa u dhammaata uma yakuunu mudqatan cad marka hilib uu noqdaa midla daalika afartan kale boqol labaatan bay isla gaartaa uma yabcathu allahu malaka marka boqol labaatankaa la gaaro yaa malag alla uu soo diraa fa yu'maru biarbaci kalimaatin afar kelmadood baa la faraa wa yuqaalu lahu waxaa lagu yidhaahdaa uktub camalahu wa risqahu wa ajalahu wa shaqiyun aw saciidun waxaad qortaa waxa uu samayn doono inta uu nool yahay risqiga uu cuni doono inta uu nool yahay ajashiisu inta ay gaarsiisan tahay oo wakhtigiisu ku egyahay iyo inuu yahay mid dhur darsaday iyo inuu yahay mid liibaanay intaba qor baa la leeyahay xadiid kale waxaa ku jiray oo anas uu wariyey in malagu uu leeyahay ay rabbi rabbigayow adakarun aw unthaa ma labbaa mase waa dhadig shaqiyun aw saciidun ma mid dhur darsadayba mase waa mid liibaana fama risqu waxa uu cuni doonaahi intay leegyihiin oo risqigiisu muxuu yahay fama alajalu wakhtiga uu noolaan doonaana intuu leegyahay fa yuktabu kadaalika yani waxaas la sheegay baa la qoraa oo ah dhurdarsigii iyo liibaantii iyo risqigii iyo ajashiiba fii batni ummihi qofkii marka isagoo caloosha hooyadiis ku jira waxaasoo dhan la qoraa marka muddadaas boqol iyo labaatanka maalmood ah marka la gaaro malagii wuxuu ogaadaa inuu dakar yahay inuu unsa yahay iyo waxyaabihii kale alla u sheegayo wakhtigaas iyo waxyaabihii kale ee alla uu ogeysiinayo malagii culimada qaar ka mid ah yaa waxay leeyihiin dadka qaarkood marka ay haweenta caloosheeda arkaan oo fiiriyaan way garan jireen waxa ku jira ma laba mase waa dhadig ama waa loo kashfiyaaho waa sida karaamaadka oo kale ama adilo ay ku gartaan baa jira oo sida caloosheedu u taallo iyo dhaqdhaqaaqa iyo waxaasi ku gartaan maqsuudku waa maxay buu leeyahy shaarixu kitaabka sharxay maa fi larxaami tafaasiishii iyo waxyaabihii faraha badnaa ee ku tacalluqay waxa raxmka ku jira ayaa laga hadlaya laakiin waxaa ku jira madakar baa mulaba mase waa dhadig arrintaas waa arrin gaar ah ee wixii uu maaragtay xadiisku uu ka hadlayey ama aayaddu ay sheegaysay oo tafaasiisha badan lahaa ma ahan marka tafaasiishaas waasica ah yaa alla uu la gaaryahay cilmigeeda ee waxa raximka ku jira ah gaar ahaan macnaha intaanu khalqigiisu dhammaystirmino boqol iyo labaatankii maalmood aan la gaarin xadiidka toddobaad wuxuu ka hadlayaa in alla uu ku tilmaaman yahay farax wa can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ll slam rasuulka alle wuxuu yidhi lallahu ashaddu faraxan bitowbati cabdihi xiina yatuubu ilayhi min axadikum kaana calaa raaxilatihi biaqdin falaatin fanfalatat minhu ila aakhiri xadiid alle ayaa xagga faraxa ka daran uu ku farxo toobad addoonkiisa marka uu toobad keeno alle usoo noqdo wuxuu ka farax badan yahay min axadikum midkiin kaana calaa raaxilatihi daabadiisii iyo gaadiidkiisii saarnaa biardin falaatin haddana dhul bahgooyo ah yuu ku socday fanfalatat minhu way ka fakatay wa calayha tacaamuhu wa sharaabuhu cuntadiisii iyo cabitaankiisiina gaadiidkaasay u saarnaayeen cuntadiisii iyo cabitaankiisiina gaadiidka ka fakaday ay u saarnaayeen fa ayisa minhaa raaxiladiisii iyo gaadiidkiisii buu ka quustay fa ataa shajaratan geed buu yimid faatajaca fii dillihaa harkii geedkaas buu iska seexday waqad ayisa min raaxilatii isagoo neefkiisii ka quustay fa baynamaa huwa kadaalika isagoo sidaa ku suganoo xaalkiisu sidaa yahay id huwa bihaa waaba uu la kumayba way u timid qaa'imatan cindahu iyadoo taagan agtiisa fa akhada bikhitaamihaa markaasuu hoggaankeedii qabtay oo ku dhegay fa qaala wuxuu yidhi min shiddati alfarax faraxii oo ka batay dartii ile waa qof noloshii ka qustay buu ahaa markaa oo hadda ay nolosha u soo noqotay allaahumma cabdii buu yidhi marka allaahumma anta cabdii ayuu yidhi allow adigu addoonkaygii baa tahay wa ana rabbuka aniguna rabbigaadi baan ahay maxaa marka warkaa sabab uu noqday akhta' waa uu gefay qofka oo hadalkaas khaldan baa ka soo baxay min shiddati alfarax farixii darnaashadiisii dartii yacni xoogaa miisaankii baa ka qasmay markaas hadalkaas xuni ka soo baxay laakiin uma aanu qasdin ma waa farax marka xeel dheer waay macnuhu shaarixu wuxuu leeyahay xadiidkan fawaa'id fara badan baa ku jirta laakiin laba faa'iido un baan sheegaynaa faa'idada koowaadi waa in tilmaantaa faraxa alla loo sugo allana waa uu farxaa raalli buu noqdaa waa uu caroodaa waxbuu diidaa laakiin khalqiga ma shabaho farax alla marka waa mid xaq ah oo sugan oo dhab ah laakiin sidii alla u munaasabah yuu u sugan yahay oo weynida alle u qalanta faa'iida labaadna waxay tahay xadiidka aakhirkiisa waxaa lagu sheegay in qofkii uu khaldamay oo hadal xuni ka soo baxay oo gefkaasuna sababkiisu uu ahaa faraxii oo ka batay dartii xadiisku marka wuxuu kutusinaya qaybtaas dambe waxaa laga qaadanayaa in dembiyada lagu gaaloobo iyo qaladaadka lagu gaaloobo haddii ay qofka carabkiisa ka soo baxdo isagoon u qasdin inuu isagu bilowdo lafdigii baa hormaray qofkii hadlayey ama dib u dhacay waxbaa isdaba maray sida hadda kanoo kale markaasaa lafdigii iyo eraygi wuxuu noqday mid gaalnimo ah khaladka noocaas oo kalea waa khalad qofkii loo cafinaayo maxaa yeele alla dadka uma qabto ilaa waxay u qasdeen ma ogi walaakin maa tacamadat quluubukum waxa maaragtay qalbigiinu uu u qasday oo kas maaragtay qofku uu sameeyey yaa loo qabtaa marka qofku waxaanu u qasdin waa loo cafiyaa wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين